halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka cawayska iyo sahra ciidleh
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo xiise leh dhegaystayaal haddii aynu in badan maqalay gabadh ayaa nin soo doontay ku diiday lacag la'aan amaba tidhi ninku adduunyo ma haysto waxaa la yaabku noqonayaa markii toddobaadkan warbaahinta caalamka lagu baahiyey gabadh aroosada oo ninkii guursan lahaa imtixaan dhinaca xisaabta ah kaga qaaday isla goobtii xafladda aroosku ka qabsoomi lahayd natiijadii imtixaankaasi lamay daahine markay soo saartayba waxay sheegtay ninkaasi inuu ku dhacay imtixaankii ay ka qaaday go'aan deg degana way ka soo daba tuurtay oo waxay tidhi waan ka noqday arooskii mana guursan doono ninkaasi sheekadaasi faahfaahinteeda waxaa inoo hayaa cabdiraxmaan furre oo haatanba istuudiyaha igu weheliya cabdiraxmaan saaray waa la yaabo waxaa la yaaban yahay xisaab la isku daraya hadday dadka kala geynaysaba arrin la yaab laa dhacday dalkaasi hindiya wiil iyo gabar ama caruus iyo caroosad ama aroos iyo aroosad ninba soo yaqaan baa aroos mucjisala loo dhigay tamaashaadka farxadda dee qof kasta wuxuu soo qaatay labiskii ugu dambeeyey iyadoo arooskii uu xaalad macaan uu ku jiro aroos meeshii ugu macaanayd baynantii aroosad ahayd wax yar ku qooraansatay ninkii guursanayay waxbay adu xoogaa dhegta u saartay markii xumxumtii inay balaaya ka soo socotee ninkii wuxuu yidhi cosabsaas laayaceeb baa iga raacdee waxay gabadhii weydiisay caruuskii xisaab yaroo laysku darayo waxay ku tiri walaal bal waxaad isku dartaa shan iyo toban iyo lix isku dar bay ku tiri anugu garan maayo ninkii meel ka fikriye hal marun buu la soo booday dee waa toddobiyo toban toddobiyo toban unbuu la soo booday inantii dhakafaar iyo dhidid wax loo kala garan waayo baa tinteedii ka soo tufqay hal marun bay murtiide dee waba istaagtay dadku markay istaagtay way argagixeen oo dadku way anfir waxay dhahayn inanta caruusadda mawataashka ka khaldan ma fadhigaa ka xun meeshii la sugayay wax kale bal inay sheegato bay tiri saacaddaa laga bilaaba nu aroos kumaba jiraba dee cid shaydaan aroos haddaad rabtaan yaab dadkii way amakaageen dee mogtahay iyagunbaa is oge wax ilaa ogna lama hay ilaa hadda lama haymanaa waxaan isdhihi lahaa macallin buu xataa qabsan lahaa aduu saxba aqoon adugu yaan hadal kugu daalinaysa haray markii inantii ay istaagtee lagu soo wada ordayba ee ka dhawaajisay inuusan arooskan marba dhici doonin waxaa la yidhi dee maxaad maagan tahay dee waxay ku tiri jaahil baad nagu daraysaan sideedaba waxayba tiri waaba aroylaahi barar noocii la dhihi jira sama xasuust waaba noocaas bay tiri waxaa layidhi qori baa qori lagu taagaaya inantii markii halkaas soo istaagtay martidiina dhakafaartay baa martidii midmid baa loo xulushay dee waaba lagu kala tegay rag baa weliba qalbiga kasii habaarayo yidhi dee waxbana lama cunin mogta waxay tiri layma soo mariya ninkan aniga haa macnayadii khiyaamayseen bay ku jirwaabata laga yaaban yahay tanaa ninka waxaa layidhi waa kan jalaqsanaaye maxaad ka rabtaa adugu labadii reer baa isku yimid taasi waxayna tusaysaa wiilkan iyo gabadhan inaanay aqoon hore isku lahayn sina ay uga yaro kacsanayd oonay rabin oonay ku qanacsanayn intana ay ka dhigatay cudurdaar oo la isku daray faamiliyadu ama qoysasku isku dareen marka inantu markii horeba marmarsiyay lahaydun baan umaynaya ninkan inay xujayso way doonaysa laakiin bale waxay ka timid labadii reer markay madax isla galeen reerkii inantu waxay yidhahdeen dee inanteennii iduguna waadna khiyaanteena bahal jaahila oo ummi ah baad meesha keenteen jiq bay isku noqdeen maxaa dhacday mataqaana ceeb baa meesha ka dhacdee dee hadiyadihii laystaa lasoo kala ceshaday islaantii sodohdahayd islaantii kale gabadha la guursanaya dhashay waxaa ku tiri dahabkii iyo dee garbasaariyaan kuu keenay dee soo celi waa la soo celiyey marka hindiya iyo aroosyadeeda aad baa diiradda loogu hayaa si wanaagsan de waxaan u malaynayaa aroosyadooda saxaafadaaba ka qayb gashaba sidii shir jaraayid la qabanayo kala meesha aroostigai waxaa keenaya sahray intaasoo qaqoomoodo farcood oo kala duwan bay kala aaminsan yihiin waan garta cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay adaa mudan sahray
kalena waxaa dhowaanta magaalada hargeysa ku geeriyootay abwaannimco aadan hurre nimco gabaydo oo ka mid ahayd hooyooyinka abwaanada soomaaliyeed oo aad uga hadli jirtay arrimaha qoyska nabadgelyada haweenka iyo weliba isdhexgalka bulshada nimco gabaydo ilaahay ha u naxariista ee waxay lahayd suugaan tiro badan hase ahaatee mar sii horrayse ayaannu sheekaysannay waxaanan ka duubay gabay dardaarana oo ay ku halqabsanayso mid ka mida wiilasha ay dhashay oo la yidhaahdo xasan gabaygaasi waa waano iyo dardaaran waana mid dhaxal u ah wiilasheeda iyo dhammaanba wiilasha soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegaysanaya bal haddaba aynu wada dhegaysanno oo aynu dhuuxno macnaha iyo murtida tixdaasi ku duugan xasanow anan weli la coran laamandoodsina ah tixdan xalayta leylkii akhriyay amase lay dhiibay ee laygu daabacay qalbiga aniga oo laaban iyo laanka maansada adaan kuu laqimayaaye ladanow intaan xaynaheen layna kala aasin lafta dhabarka waaniyo murti baan kaaga lulayaaye laabtiiyo dhegaha ii furoo laabud hadalkayga nin liid hooyo haw dhuranin oo cadowga haw liici markuu laan ka boodu dantana laqan ka boodaaye layli iyo intaad wiil yar tahay liidhsa taladaada ha ka leexan dawgii janniyo lowga iyo tooska luuqluuq ibliis iyo hamarin laamiyada naarta ha iska laabin khayrkoo sharkana liisan ha u qaadan ha laayicin xaqoo baadilkana loo yar ha u noqonin ha laasimin dulmiga oo cadliga samada ha u laalin ha ladaaban beentoo runtana laaxin ha u yeelin adigoo ku leday hooyo oo nabad ku laafyooday dirir laysku naco iyo colaad luqunta haw taagin bela laga ordoon kuu dhoweyn looma qayshadee lugahaaga haw diranin oo hawla labingeeti loolina ha marin oo jar dheer ha iska laalaadin laqwiga iyo ha noqon ruux shirkiga loo abbaansadee mufti lagu ogyahay diinta iyo noqo mid loo aayo bakhaylkuna liciin weeye iyo cadow ladiifkeene ka martida u looga iyo noqo hanadkii loo hoydo libinta isma siiyo ragguna wuu islabayaaye doqon lagu khasaariya ha noqon fule la nooneeyo lugooyada islaamkiiyo ha baran laafa lugudkooda haddii lagu dagaalamo xaqoo layna duudsiyana noqo gees lagu ciil baxoon cidina soo loodin lowyada gartaada u xidho oo tii lagaa helana lib ka dhigo garowshiiyaho gacanta laalaadi lamaanihiiyo qoysku dhaqdiyo taranka loo yeesho ahawkii lilaahi u noqday lowlabka ilaasha oo duuflaal ha noqon xilagubiya dabyo reerlaawe ammaanada luddeed iyo hantida qaranku uu leeyay haddii adigu hay lagu yidhaa oo xil lagu saaro xatooyiyo halliqimbooli iyo sun iyo laaluushe noqo kaan la eedaynin ee aamin loo bixiyo nabsina lama dhitaysto qofkii laacay howlyariba dhurkiisuu dhexlaayoo birruu laba dubleeyaaye ha ku lulanin haantaada iyuu dacarku leefsiin nimaan legednay oo dhacay sidii horeba loo sheegay lugta kama rogne awgayow dumarka ha u liici hana noqonin laayaan xaqira una laxaad sheegta laxiibka iyo way jecel yihiin loofarka u roone labis iyo intay kugu sabaan laxanku soo jiita lana sahaydo jeebkaaga iyo lacag waxaad haysay dhufankaaga iyay tuurin oon lagugu sheekaysan lahashada haween xiisihii iyo laacdanka iyo qooqa macsiyada la caadaystay ee loola tago caarka inta lagu cadaab mudanayo iyo liilalow tumasho ka lingaxo quluubtoo ka durug oo ka xidha laabta iminkana naxwaha luuqda wacan waa ligligayaaye ubad iyo arsaaq baraka leh oon lagu fidmoobaynin badbaado iyo leydh caafimaad iyo ladnaan raaxo laguug manaya dahab ceedhin iyo dheeman iyo luulba xasanow ladiifkuu hibeen layfka nololeede leelleel adduunyiyo ha mudan dhib iyo looyaane aakhirana jannada loo halgamo lagugu sooriyeeye labxasho iyo duca waalid oon lagu hungoobaynin kugu ladhaya aamiin dhahoo labada geesoodba kuwa loogu naxariisto ee noqo ku liibaanay aamiin baynu leenahay wuxuu ahaa gabay amaba tix dardaaran ah oo ay igu ammaanaysay nimco aadan hurre nimco gabaydo oo ahayd abwaanad soomaaliyeed oo ku geeriyootay magaalada hargeysa dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington wuxuu ka dhexeeyaa idinka iyo annaga mar walbana wuxuu u furan yahay ciddii hayse sheekooyin xiiso badan amaba suugaan la mid ah kuwa aanu halkan ka sii dayno waxaad mar kasta magacaaga iyo telefoonka lagaala soo hadli kara aad noogu soo diri kartaa imailka somali at v o n news com haatana aynu eegno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waa qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysaan dhowaanta la yeeshay abwaan axmed cabdilaahi oo ku sugan magaalada london abwaan axmed toddobaadkan haddii aynu ku bilowno hees ka mida heesahaaga waa heesta la yidhaahdo jibbo bal heestaasi ayaan inoo soo qaban lahaa hase ahaatee eh sidii ay ku timid xoogaa haddaad noo faahfaahiso heesta jibbo runtii waa hees runtii iyada laftigeedu dareen leh heestaa waxaa sidaan horeba u sheegay heestaasi waxaan ku sameeyey carrigan ingiriiska inaga jooga runtii nin aanu saaxiib nahay oo aada u saaxiib nahay ayaa runtii ii sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey gabadh ay isjeclaadeen aniga laftigaygu markaa xoogaal baan ka yaraaha laakiinse wuxuu wuxuu iga sheekeeyey sida uu u jeclaaday iyo siduu arkay iyo ma garanaysaa gabadhaas inay dadka kale oo dhan uga duwan tahay oo marka ay la joogtana uu dee ninkaasu hab yahay marka ay ka maqan tahayna arrinti arrimihiisu aanay isku hagaagsanayn markaa wuxuu iga sheekeeyey sida ay qurux badan tahay iyo marka uu arko sida uu noqdo iyo waxyaaba noocaasa runtii arrintaa markaasaan aniguna aan ka hadlay dadkaa kala jaalahoo oo dadka waa nuucya badan dookhaa kala jaalahoo dee dookaaga qof unbuu la jaal yahay maogtahay naf yahay jamaalkaaga quruxda joogaaga iyo muuqa wacan jalleecada eegmadaada indhaha soo jiidataye jacayl baad abuuraysaayo jawiga noloshaad saxda saxdaayo qalbigaad dhex jibaaxaysaaye jidkii kalgacaylka noqo tugtiiyo kalgacaylka halista jallaafay intaad ka dayso intaad ku jaxaasid beerka jibiya farax iloogo
jawiga noloshaad saxda jacaylbaad abuuraysaayo jawiga noloshaad saxda qalbigaad dhex jibaaxaysaaye jidhkii jidhkii kalgacaylka noqo iyo kalgacaylka halista jallaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxaastid beerka jibiyo jibiya faraxiila ogo iyo kalgacaylka halista jallaafo intaad ka dhowrto intaad ku jaxaastid beerka jibiyo jibiya faraxiila ogo
yaa salaam si fiican baanu gartay adigu bal dhinacii heesaaga dadka ishka dib noogu baadho teed inoo soo qaban lahayd markan waxaan inoo soo qaban lahaa runtii hortay si ay uga badan yihiin waxaan inoo soo qaban lahaa maadaama dhinacii jacaylka ka hadalay horta waxaan hooyada oo aan u qaado fanaanka ciro oo aan hooyaday un de anigoo jooga qurbaha xasuustay oo wadankii joogtaa markaa heestaasoo runtii aada iigu qaaliya ayaan soo qabanayaa horseedkii ababintii hirdogloon lagu hestay hugiiyo sharaftay hugiiyo sharaftii naftay sidaad igu helisiya hawshaad ila soo martayba hooyay ma ilaawayo habeenkoo laba nus tegey intaad hooya ii kacdiyo sidaad ii habi jirtaan haddeer u qushuucsanay jidhada horseedkii abaabintiyo hurdoglo lagu nastay horseedkii ababintiyo hirtoglo lagu nastay hugiyo sharaftii naftaay horseedkii abaabintiyo hurdoglo lagu nastay horseedkii abaabintiyo ugiyo sharaftii naftaay noloshaadii la soo martayba wayooy ma ilaawayo habeenkoo labanus tegay intaad hoyay kacdiyo sidaadii yaabi jirtaa hadeer hadeer qushuucsane jannada hawlyari kuhoyo jannada hawlyari kuhoyo sidaad igu hiilisiyo hawshaadii la soo martayba hoyooy ma ilaawayo habeenkoo labanus tegay hadeer qushuucsane jannada hawlyari kuhoyo jannada hawlyari kuhoyo naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba naftaad heegankow ahay ayaa ku hamuun qabto qalbiga qalbiga qalbiga hooyoy ku raba
aamiin aamiin ilaahay hooyooyinka nool oo dhan caafimaad iyo cimri dharar ha siiyo iyo nolol fiican inta hooyooyinkadu ka geeriyootayna waxaan leenahay ilaahay jannada ha ku geeyo howlyare heestaasi waan fahmay inta aynu kaga soo gudubno gabagabada heestaynu kusoo xidhi lahayn axmed oo dhinaca jacaylka inaad heestii ugu dambeysay inoogu soo xidho waxaan runtii kusoo xidhi lahaa hees la yidhaahdo boholyow oo ay qaado fanaanada la yidhaahdo khadra cabdisinimo runtii heestaas waxa ay tidhaahdaa barashadii wacnayd ee nafta buug xusuusi iyo baal dahaba gelisee boholyow kalgacal iyo igu beertay lahashee boga iyo caloosha iyo qalbigayga lagu bilay bidhaantaan ku halaacsaday bartii aan bartii aan ku kulanaan baadi goobayaa weli aniguna badbaadiya waxaan baaq u dirayaa bulshada iyo jacaylkooni baxnaansha leeyahay guud ahaana barnaamijkeenii caweyska washington heestaasi ay qaadayso fanaanada khadra cabdisinimo ayaanu kusoo gabagabeynaynaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno dhegaystayaasha waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo abwaan axmed adigana aad baan kuugu mahad celinaya waktigaaga aad iyo aad baan kuugu mahad celinaya saare cile iyo v o a iyo barnaamijka caweyska washington waad mahadsantiin aad iyo aad bad
boholyow kalgacaaliyo igu beertay lahaashee oga iyo calooshiyo qalbigayga lagu dhigay barashadii wacnayde naftu buugu xusuusiyo boholyow kalgacaaliyo igu beertay lahaashee oga iyo calooshiyo qalbigayga lagu dhigay bidhaantaan ku halaacsaday bidhaantaan ku halacsaday bartiyaa ku kulanaan badigoobayaa wali badigoobayaa awali aniguna badbaadiyo waxaa baaqu dirayaa bulshadiyo jacaylkan ibaxnaashaleeyahay igo baano nolosho ilahana barkay